kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada mar kale shabakada qurbajoogga soomaalida ee somaali diaspora news dot com oo sidoo kalena aada naga soo booqan karaysaan qurbajoog dot com dhegeystayaal maanta waxaanu idiin haynaa oo barnaamijka marti inoogu ah saxuufiga weyn ee maxamed yuusuf uurdoox oo islamarkaana ah qoraa dhowaan qoray ama daawacay boog la yidhaahdo the tree on the moon oo afka ingiriisida ku qoraa maxamed muddo dheer ayuu kusoo jiray saxaafadda waa aqoon-yahan reer somalilan ah oo si wanaagsan dadku ay uga dharagsan yihiin waxyaabihii uu soo qabtay haddaba si aanu maxamed wax uga weydiino taarikh nololeedkiisa iyo buuggan uu qoray ayaanu khadka telefoonka ee magaalada toronto kula xidhiirnay iminkana khadka ayuu maxamed si toosa ugu jiraa maxamed kusoo dhawow qurbajoog dot com
aada iyo aad baad umahadsantihiin hawl wanagsanna waa haysaan waayo saxaafaddu siaad og tahay waxa weeye inay dadka baraarujisa indhaha u furto maskaxdoodana ballaadiso marka hawshaad haysaan hawl hawl yar maaha aada baad umahadsan tahay maxmed bal mujtamacayna dhegaysanaya ee maqal ahaanta magacaaga u garanaya bal isu sheeg halka aad ku dhalatay halka aad ku barbaartay waxbarashadaadii hoose halka aad ku qaadatay iyo tii saraba
waxaan weligii hargeyse halkii laysaraabaa nin reer hargeysa abaana marka hargeysaan ku dhashay ee hargeysaan ku koray hargeysaan iskuulka ka bilaabay maroo goorta dambe aan haddana cadan tegay maroo wila carura goortii dambana waxaan tegay haddana germany waxaan tegay baasi qaahira waxaan tegay kenya ayaan wax ku bartay meelahaas markaas waxaa badan nineteen fifty eightki ama lix iyo sideed iyo lixdankii ayaan galay wasaarada informationka ka bilaabay marka goortii dambena haddana nairobi university ayaan ka baxay school of journalism halkaas waxaa maaragta toddobaatankii baan dalka ka baxay waxaan uga baxay waxaan la socon kari waayey wixii meesha ka socday marka ajawad markay saddex bilood militarigu haysteen baawarka ayaan korsay inaan dalka ka baxo waxay u qaatay shan ilaa lix bilood waayo april nineteen seventy baan ka baxay meel badanna waan kasoo shaqeeyey waxaan freelance ahaan waxa ugu qori jiray jaraaid east africa ah oo ay kamid kenya tanzania iyo baashi zambia waxaan sacuudiga markaan joogay jariida weeraa sacuudi gazette ayaan maaragta writer oo ahaa oo specially waxaan ku specialize garoobay arrimaha caalamka saddexaad iyo xuquuqda bini aadmiga waxaa ku xigtay inaan tegay bahashan dubai oon khalij times oo ahayd waktigaa jariida af ingiriiska kusoo baxdee persian galfka ama jasiira alcarabiya ugu weyn muddo dheer u shaqeynayay oon iyana arrimaha wadanada seerduweerka iyo international affairska aan maxaytoy ku specializer ku ahaan jiray isla waktiga reuters ayaan u ahaan jiray iyana aan u diri jiray warka b b c dana waxaan u ahaa correspondent oo wiigii laba casho ayaa waktigii dhaqdhaqaaqay ku socday ee dagaalku socday ilaa nineteen eighty threegii ayaa maxaytaan u ahaa correspondent markii dambena syria waa la xiray sababaha awoodood solitary confinement ama xabsiga layidhaha fardiga ee qofka meel keligii lagu xidho ayaa lagu xidhay abu dhabi sababta ka dambeysana waxaa dawladii afweyni dabeedna soo yaalay mustaafiyiin uu kusoo sheekhi dhaafe nairobina waa laga mustaafiyey oo waxaa ka dambeeyey mustaafirkayga nairobi dawladda soomaalida gaar ahaan safiirkii waktigaa joogay so nairobi oo ninka la yidhaahdo cawil xaaji cali ducaale ahaa dadna waxbadan ku daalnay goosi dambe canada ayaan imid canada markaan imidna syria markaan joogo markii syria lagu istaaqay syria markaan joogayna syria times ayaan mararka qaarkood u qorqori jiray oo af ingiriis kusoo baxda dabadeedna waxaan imid canada canada markaan imidna waxaan wuxuu qori jiray laba jariidadood oo midna bishii soo baxdo marka hata bishii soo baxdaa waxaa la yidhaha beef magazine oo waxay ku waxaa soo saara group toronto university degan oo scholars iyo macalimiin iyo waxa isugu jira se waktigaa haddaba jariida now la yidhaahdo now magazine ayaan arrimaha caalamsaaska iyo human rightska waa ugu aan wax ugu qori jiray intaa waxaa ka dambeysay iyadoo markaa aan ka shaqeeyey fifty stateka c b c da fifty stateka ilaa loo saddex historina qoladan c t v news c t v-ga ayaan aan dhowr jeer yeelaa maxay tahay freelance ahaan aan ula shaqeeyey goobta malaa c b s ta ayaa laba saddex jeer ii tirtay soomaaliya markay maraykanku tegayeen maxamed waxaan ku jiray team weyn oo c b s tan maraykanku ay direen dan rather ayaa noo madax ahaa ninkii la odhan jiray caanka ahaa kadib haddana markay iddu isdigeen maraykanku c b s way ka baqeen meesha ayna tagaan markaas aniga ii tiran keligii walow goobtii dambe ay iga daba yimaadeen crew t v-ya markay arkeen inaanay waxba igaarin cadiintu markuu uu dhumaadansanayay la doondoonayeyna waxaan ahaa journalistka qoda ee dunida ee helay ee soo interview garayay c b s tan ugu soo interview garayay marka bugan crimes against humanity waxa waxaa jeeda bugan la yidhaahdo the fiq on the moon waxa weeye khibradaas ayuu sharaxaya waxoogii aan dawladii militariga had kala kulmay markaan gudaha joogay iyo markaan dibadda joogayba saxaafad international say ahayd iyo sida wadanada waaweyne ay doonayeen saxaafadda inay u dilaan special waktigii isbiitanadii wadano ay russia iyo kamid yihiin aya international information order waxa la yidhaahdo ayay doonayeen in maarata international communitygu ay daba ay soo rogaan markaa la control garayo dhaqdhaqaaqa iyo xarakaadka iyo waxa sharaadku leeyihiin markaas bugaasi background mida kale soomaaliya wixii ka dhacay iyo cultureka soomaalida meelo badan baa ka jira waxaa gabayaal maxay too heesuhu si heesaha magaalada laga heesta sida wixii galeen transshiipkii markii uu dhacay sidii economygi uu isbedelay money economy uu noqday wax power waayo ilaa transhipkii ka hor miyigii magaalada may kala goonayn maxay too mani iqtisaadka ku dhisan lacagtana xoog ma lahay laakiin markaasoo xoogeystay ay ayna sii kala fogaadeen magaaladii iyo miyigii marka haddaan kuu soo koobo waxyoogaas ayuu buugu ku saabsanyay waa gartay waxyaabihii markaa dawladdu ay qoonsatay ee intaasay dal ay kaaga musaafirsay marna aada xabsiga ku mutaysatay maxaa kamid ahaa
political activities iyo waxay ugan qori jiray gaar ahaan marka ay sii waashay waxa ahayd markaan b b c da u shaqayn jiray markaan b b c da u shaqayn jiray abudabi aan deganaa marka waxaa ku noolaa jaziira alcarabi ama persian gulf ilaa ugu yaraan rubuc malyuun soomaali ah rubuc malyuunkaasi kuwait sacuudiga imaaraadka camaan nin aana joogin ma jirin marka dayaaro kasta oo ka tagta khaliijka waxaa la socon jiray intaasoo qof oo fasax u tegaya meeshii soomaaliya la odhan jiray ama ka imanaya marka telefoonkaay kadib wada haysteen waxay maanta hargeysa dhacay few hours ago ayaan aan heli jiray marka waawaan xusanahay storgaygii ugu horreeyey laba qaybood buu ahaa b b c loo diro qaybi waxay ahayd ku saabsanayd qolooyin dhalinyaro ah oo qadar laga mustaafrinayay oo dawladda afweyne ay ku banjeysay dawladda qatar yusuf maxay too gawoogahan bahashi somaliland kans iyo ha hatif iyo somaliland kans ayaa kamid ahaa qaybtaasay ahayd qaybta labaadna waxay ahayd nin cali la odhan jiray oo customiska barbara joogay oo dadka fasaxa taga furin jiray oo ninkale shacab isagu geed noogu soo koban frenchi Ma- markaa waxay ugaasay waxaa masalan dadkii aan interview karay kamid ahaa bahalkii maxay too sanatar waxaa kamid ahaa bahalkii liikliqato liikliqato waa xusuusanahay maalin baan habeen baan interview karaynay abujada ku interview karaynay isagoo markaas soo maray liikliqatona waqtigaa wuxuu ahaa speaker- speakerka baarlamaankii afweyne markaas su-aalaha wejiyey waxaa kamid ahayd in ah, ma dadka soomaaliyed waxay haystaan inay dhinaan baarlamaan dhaban ahayn ee aan shaabada ugu dhufataan wax alaala wuxuu doono eh, afweyne Eh, ma hadalka dadka soomaaliyeed rumaysan yihiin baa dhaba mise waxaad haysaa ay sheeko kale oo waxaad ku qancin karaysaa dadka inaanay waxa ay rumaysan yihiin aanay jirin markaasuu yidhi waa baronta rikoorka xigta rikoorkii baan xiray markaasuu yidhi ma ogtahay waa citizenshipka layska qaadi karo masalan war citizenshipka igama qaadi kartid ilaahay baa soomaaliya dhigay laakiin su-aashii way ku jirtaa recordarka hadhowna waxaan oa ka jawaab haddii aanan ka jawaabin waxaan odhanay su-aashaana waanu weydiinay wuu diiday inuu ka jawaabo marka waxa ku xun inaan idhaahno wuu ka baqay inuu ka jawaabo mise inaan ka jawaabtay horta wuu ka jawaabay isagoo lugaha jidi on aad iyo aad uga xun midda kale waxaa jiray niman waa wasiiraa oo cabdiraxmaan burbur ay kamid ahaayeen oo soo maray abudabi oo doonay inay guwadeeyaan oon qaarkood dadka horteeda ku khasi khasisiiyey oo waxay yidhaahdeen wax ka ini su-aalo xunxun aan weydiiyey walaag jooga waxaa dhici jirtay waaba waaba shaqa ambasadorka jooga london shaqadiisa oo ay u badnayd ashkito anigay sheegteenay ama c b c da waxaan ujeedaa b b c da ama dowladda ingiriiska uleeyahay ninkaasi waa politiciane maaha journalist laakiin anigu maxaan isku difaaci jiray b b c markay la hadasho waxaan jiray materialkayga eega aniga materialkayga ma journalistic ba aan isoo diraa mise waa political waxay odhan jireen war waa kan ninkan de materialkiis wax politics kuma aragna maxaa leeda ha marka actually aad iyo aad bay iila jahatameen laakiin igama macashin waan gartay n marka aad eegto xilliga ee, saxaafaddu ee, wacdiga ay ku sugnayd n iyo imika maanta markaad isbarbar dhigto waxyaabaha kuu muuqanaya maxaa ka mid a
horta runtii eeg waxaa jira laba shay volunteering iyo journalism volunteeringku wuxuu caan ahaa eighteen century iyo ah, qarnigii siddeed iyo tobnaad Mhm.
da waxa weeye ra'yi gaar ah oo la in- la doonayo in la fidiyo markaa ninun baa inta meel fadhiisto qori jiray markaasaa dawlada la fidin jiray journalismku way ka duwantahay maaha ra'yi gaar ah journalismku waxa weeye waa service ama khidmad dadweynaha ayaad u shaqaynaysaa waxaanay ku dhisanta waxa la yidhaha public interest waa in storieskaga public interestka ay hore u marinayaan midda kale waxa weeye horta waa maxay eh, mootaal la isticmaalo journalistka waxa weeye to inform and, in- and educate in ay dadka wacyi geliso waxna barto soomaalki waa gartay entertain and educate inay dadka ma madadaaliso waxna barto ay wacyi geliso Ah, midda labaad ninka reuters ah, markaa horta waxaa jira basic principleka journalismku waxa weeye ah, ra'yiga iyo warku walaalo maaha shaqo isku malaha waa ina kala baxsanada haddii aada ra'yi dhiibanayso editorialka ku dhiibo in qofku ra'yi bixinayo article ahaan ha u qoro Eh, laakiin warku waa inaanu editorialized aanu noqon waa inaana maarata maxay tahay ra'yi kuma- ku- ku- kuma- waa inaan maldihin waa inuu siduu yahay aada u sheegto Eh, marka ninka reuters la odhan jiray ee abuuray eh, maxay tahay eh, agency in la yidhaahdo reuters thomas rogers Awo- ha ya wuxuu wu- wu- what's news baan yidhi Wuxuu yidhi, haddii nin a hadduu a nin qaniino maaha war
Mm, laakiin hadduu nin a qaniino waa war
waan gartay n Dabo- markaad saxaafadda markaad sidaa u eegto caalamka siday u shaqaysay u sharaxday imika iyo soomaalida saxaafaddu sida ay sida ay u isticmaasho ama ay u taqaano maxay ku kala duwan yihiin dee soomaalidu horta runtii waxaan wadnaa saxaafad maaha waayo markii laga soo bilaabo xilliyadii dawladda aynu ka soo bilaabno ay dawladuhu jireen intaa waktigii dawladda maarata dawladdu dawladdii rayidka tii militariga marka aada eegto iyo mid kastaaba adeega kuwii weerada kuwii dawladda dawladihii hore
rayid civil ha ra'yi way daameen Ah.
iyagu waxay taraagelayn jireen masalan cabdirashiid aqawaab buu siduu u cunaqabteeyo s- jaraa'idka xorta ah in omar ayaa lahaa in, ah, printing press waa printing presska qura ee kuwa xorta ah daabici jiray Mhm.
maxay ku kaliftay inuu ka iibsado ay dawladdu ka iibsato Ah, ma- Maaragtay.
madbacaddii baa iibsatay Ah, iibsato madbacadiiba xarig badan ma jirin culays ba- walow ah, cadaadis buu iska jiray Mhm.
Ah, laakiinse waktigii maxay too dawladdii afweyne ee milatariga ahayd ee diigmiilatada ahayd waxa- way xad waxay isticmaaleen ah, siyaasadii stanlin actually soomaaliya waxaa laga xukumi jiray safaaradda soviet union waayo k g b officials ayaa waxaan policies o dhan u dhigaysay orientationskan yaa sameeyey orientationskii la tegi jiray raashinka ina dad cuntada la raa- raashin la raashimo oo dadka lagu ciriiriyo ayaa ka dambeeyey Mhm. marka torturka in la dadka la torture garayo yaa ka dambeeyey expertis soviet union ah ka yimid ayaa waxaas o dhan ka dambeeyey k b g daa ka dambeeyey waan gartay Ay.
laakiin marka aad eegto sidaad u dhigtay mabaadi'da saxaafadda ee ah in dadka een, la madadaaliyo waxna la baro saxaafadda soomaalidu hab noocaasa weligeed marna miyay ushaqaysay
maya marra uma shaqeyn sidee sidee bay u shaqayn jirtay saxaafaddu markaa soomaalidu sidee u fahamtay mara uma shaqeyn tacaan masaarijka o dhan bacaankaasa meelaha qaarkood mooye difa mooye Taca- laakiin inagu waynu ka sii dar eeg fahamka soomaalida ee saxaafaddu markaa sidee buu ahaa berigii aad adigu saxaafadda ama baranaysay ama aad bilowday inaad ka shaqayso sidee bay hab noocee bay maxay ka fahamsanaayeen Een, madaxdii wasaaradda warfaafinta oo kale iyo dowladihii idinka horreeyey saxaafadda maxay ka aaminsanaayeen iyo wariyayaashii aad la shaqaynaysayba Well, dad dadka saxaafadda falaag ku hayay isbeddelka dawladda dad fahamsan bay ahayd b b c day qaarkood ka soo shaqeeyeen yuusuf xasan oo daarka jenaraal ahaa waa ninkii war soomaali sidaa soo saaray london baa lagu taringeliyey uu ku bartay journalismka fiftieskii gartay marka wuxuu ahaa journalist daba oo waxaa joogay dad ah, cadan iyo ka yimid ah, dalalka carabta iyona journalismka wax ka fahmi marka concept ahaan journalismka waa la fahmisanay mashkilada qoli waxa weeye journalismka journalismkaagu waxay haddi koodaale u dhigmaysaa levelka culturekaaga waan gartay political culturekii meesha yimid ayaa markaa halkan maxaa ay saxaafadii horta u tahay political culturekii halkan yilay ayaa freedomka qofka shaksiga ah tilabsan
Mhm.
aragtid midda labaad waxaa jira institutions lagu kala baxo oo maxkamadaha jira waxaa jira maxkamadiina way kala duwan yihiin eh, constitutional eh, maxay tahay criminal waxaa jira eh, civil eh, way kala wada duwan yihiin iminka masalan wadankan oo kale marka waxaad leedahay s- soomaalidu ma lahaa dhaqan een, soo dhaweynaya ama la jaan qaadi kara saxaafadda caalamku siday u shaqayso ma ma malihin umala dhawin waan gartay Een, markaa miyaan loo baahnayn hab laysku waafajin karo labada oo aanay ahayn xitaa in saxaafadda nooc soomaalida een, u cuntamaya in lala yimaado
Eeg, waxa weeye een, horta marka horeysa isteedku waa sida ilmo een, maxay tahay dhashay oo kale waan gartay ilmo dhashay markiiba kama filaysid inuu cararo waa inuu horta maxay tooy dabada kusiqaad waa inuu gurgurtaa waa inuu istaagaa waa inuu yaro dhaqdhaqaaqa waa inuu socodki lagiisu yaro adkaadaa dabadeedna waa inuu cararaa Sax.
marka in nation nationkuna waa caynkaas oo kale eeg waxaad eegtaa anaga goormen weligeen iyaan goormen dawlad noqon dawladda yaa inoo keenay contract nationalism waxa uu ka yimid oo maxaan uga markaa waxa meel kasta waynu ka level of culturekaaga iyo waxa isku xidhnaanaya wax kastoo samayso ama saxaafad ha noqoto ama administration ha noqoto ama cadaalad ha noqoto ma mid baa jirta iminka masale inta labaad qolo waliba intii guraysan jirtay waxbay kala hadlay مثلا ninka haddaad eegto ood weydiiso somaliland iyo iyo somaliland si compare garaysa xamar waxay noqotay metropolitan siyaasada talyaanigu waxay ahayd iyo faransiiska iyo latinka oo dhan principle ay isticmaalaan foco principle baa layidhaha waxa wey waa principle ay dalalka haystaan ay dhalin doorinayaan ay dhaqankooda ku beenayaan ingiriisku indirect rule wax la lahaan jiray la oran jiray ayuu lahaa soo gelin maayo faqadahaaga soo faragelin maayo wuxuu encourage gareynayaa sharcigaaga ay adigu aada leedahay ee soomaaliga axaad inaad ku shaqaysatay waxaas oo dhan imka masalan kenya oo kale waxaa jiri jiray iyo east africa oo dhan traditional law iyo maaragta maxay tay lowga kale state haddii aada masalan aada qof iskuol galay aanu tahay oo maxkamada lagu beeno traditional courtka lagu geenaya haddii ingiriisaa lagu geenaya laakiin hadigii muxuu abalagareynaya xeerkii maxayto afrikaanka inaga saas oo kale waxaa jira waxa loohan jiray koor koor aaga aadayna wan faragelin waxbayna tartay marka waxayna tirta waxa weeye maanta gurti aynu yeelano inaa aan xaragii u kala goyin madax dhaqameedkii iyo dadweynihii marka dadweynihii voice ayay leeyihiin ay dowladda iskaga cadaadiyaan sirudelides
waan gartay haddii aan maxamed ku weydiiyo baryahan saxaafadda afka soomaaliga ku baxda ama dadka soomaalida u adeegta inaba ma eegtaa ma la socotaa waan la socdaa laakiin aad iyo aad baan waxaan horta languageka lagu qoraa aad uma wanaagsan inta badan marka qaar waxaan soo naajinayda waa qoray midda kale maaragta waxa weeye journalistica principleska ugu horeeya waxa weeye wanad to economize on words marka inaad kelmaadkaaga ugu yar ugu jilicsan aada isticmaashi mida kale waxa wey sentenceska dhaadheer oo dhan inaad iska ilaaliso oo waayo waa binaadmi hadii aad sentence laba ah toddobaatan ama boqol kelmadooda kala barka markuu marayo wixii hore ayuu ilaawaya marka waa inaan had goor short sentences isticmaasha waxaa ingiriiska lagu yidhaahdo complex closka ama sentenceka daadeer waa inaad iska ilaaliso masalan nounskan la yidhaaho si ingiriiska aan ka sheegaya masalan latin t i o n iyo z o n e wax ku dhamaado o dhan iyo inaanan aada u isticmaalin inaad feelka hadigoodaale isticmaasho ninka waxaad arkaysaa dilid baa loo geystay maxay sameey waxay borelham bay bedeleen marka dadka markaad wax u qorayso sida akooda uga hadla waa inaad igu qortaa waa inaan aan af soomaaliga u qorin sida ingiriiska iyo talyaanigu u hadlaan jidilid goorbaa maqashay goorma kugasay jidilid baa lagu sameey maxayto torture oo kale waynu leenahay waa waa maaragta maxay too marka waa inaad af soomaaliga si dadku ugu had mida mida kaleta ingiriis kalmadii loola jiray bal bal haddee bal waxaan sida waxaa samaytay completely waa la bedelay si qalada loo waxaa kala ka daran terms bay soo qaadanayaan soo bedelayaan af ingiriisiga ama talyaaniga marse doonayaan soomaalia waxaa kamid a arrinta caynka caynkaasi waxay ka turjumaysaa graaminta kale waa wrong hadiraahdo arrintaasi waxay ka turjumaysaa camal xumadiisa wadasiniin af soomaaliba haddaa tiraahdo maxay bedeleen interpret dark contact marka wa taasina waxa weye waa fariis ingiriisiya oo caana oo la yaqaano inta maarata maanta way his last uh, remarks interversed Mhm.
into his bad balance ingiriista waa sax laakiin ab soomaaliga markaad ubadisho because waa lagula yaabaya marka arrinta waa waa waa waad ka khasoomi marka eh, afkii horta waa aada ku liitaa midda labaad responsibilitygii wuu yaryahay masalan waxaan kasoo qaataa ayaan dawey waxaan dhegeysanayay bahal mahayto video tan caasimada leedahay soo sidoo qaba bamid markaas videoga waxay leeyihiin silaaya u jawaabaya inuu qorana arkaysa intaadan horta hadalka dhegeysan wejigii silaaya markaad aragto wejigiisa maanta iyo wejiga fiiridoa ku yaala inaan shaqays ku lahayn inuu at least ten years ama five years ka yaraa waktiga Mhm.
midda kale xitaa codkiisa markaad maanta eegto iyo codka markaa ku hadlaayay waa wax loo sheego isku dhoweyn cod no oo ku- ku- maanta sida wax loo aragto Awaaru.
markaa eeg waxa weeye haddii waa inaan intelligence-ka dadka daawanaya waxa dirayso ama akhriyaya waa inaan caayin Waan gartay.
waxaas runaysa maalin kastaba markaad ugu fiirsato websiteka inta badan iyo waxa sumada qoraan runtii waad ka naxaysa Waan gartay. En markaad tagtay en aad u shaqeynaysay CBS oo kale aad tagtay Muqdisho en xilligii Unisom ee Mareykankuna meesha uu tagay. En waxyaabihii markaa en en eh, aad aragtay ee aad xusuusatay la yaabtay en maxaa kamid ahaa?
dad waxaa kamid ah wadankii oo dhan completely la xamaro wada la masaxay dadkii oo isbedelay iimaan daro nafta oon qiimo lahayn waxaan dareeya maalin baa baabuur aan kaystay ayaan meel isiira tahay masa inaya oo seerjara loo yimi markaasuu daaqada isoo taagay markaasuu wadaadkan dareewalka ii ah wuxuu qoriga uu ku ayaa hoosta kursiga hoostiisa ugu jirta markaasuu yii inanka ayaad soo maaragtid haddaan qorigaa u dhiibo wuu kala furfuraya isku xidhaya masaawaadoodaatiwad waalan tahay markaas maxaa dhacday Wuu yidhi, arba waa ka waan ku tusaya qorigii ayuu isiristiigiso inankeeda waa orod intay indhuhu soo baxay oo maxaan ku sheegay midda kale waxaa jirtay adigoo isagoo baaburkii la socdo ayaa makhaayad baan soo agmaray telefoonada agteyda maasa markaan xoogaa socnay baan rasaas dhacaysa maqalay marka dabeedna baabuur xaajiyada ayaa xulf nagu dhaafay makhaayadii waan kusoo noqonay hospital mu qofkaaba dili maasa soo baabuurkaana dhaafay ayaa la dhacay oo makhaayadda horteeda lagu dhacay markaasaa ninkii baabuurka lahaa ayaa waxaa la leeyahay war eh, hooyada ayaa tabaa kuu duceeyey niman wanaagsanoo gobina way ku heleen haddaanay ku dilin oon gurigaa geysato
Waan gartay.
dhowrkii soo dhacay marka eh, midda kale waxaa jirtay iyada maalin anagoo jasiirad sawiranayna ayaa mid nagu soo baxay ba- haysta haankarnay markaasuu yidhi hadday inaan ka dhaqaaqan yahay cidubs hadday inaan hataa dhaqaaqan wallaahi inaan idinkay aabihiinba dhigadayn ka dhigin kana dab way ahayd indhihiisa hadda aragto indhaha casaanka waa markaa eeg anuu inta hore ka maqlaa ayaa waxaasoo midan la- la kulmay iyo waxyo kala kulmo Waan sakataan gartay. Waan gartay.
runtii laba casho ka bacad ayaanu duulnay oon u duulnay hagiisa annagoo bacdaha marayna ayay islaamiya ma aragtay anay gacanta tuntiisiis waxarkaa inan gaalada wataa inakeen waxay waxyo ee maxaad leedahay waxaa inakeen naala hadlin kamarahii baa layla soo tabagalay nin dukaan hor fadhiyay dibadda ayay keentay war heblow kan xun iyo gaaradiisa waxay moodayaan inaynu eh, bakteena sida kuwa xamar joogay tus eh, sandada u fur eh, doolarada ninkii waa inay, "Ee, oo naga tago." Si- "Ee, wallaahi inaan tegin, wallaahi inaan kugu dhufo." Qoradda waa fur. ninkaasan dadkii sanadka noocii ugu weynaa ma garanaysa ayaa intuu furay ayaa waa one hundred dollar bills nimankii maraykan maraykanka dhulka isu dhuftay markaasay qoslaynayeen war horta cidina waxba isma yeeshe imika badbadanayna eega inay yaro baa kaariyoone aan kafargaraysnayn lacag ku siiya oo ku riixaya ay kun laba kusoo kooxdooda waxaa saaxamad naga dhacay waa gartay sanadba maalinta tasaara markaad la kulantay eed waraysiga ka qaaday n cadi aidiid jananka waxyaabihii aad ka xusuusatay ee aada isweydaarsateen iyo n wixii aad ka wada hadasheen ama aad ka wareysatay maxaad ka xusuusatay duwankaas horta waa maxay fishanka afghanistan kordinay fishanka aada soomaaliya u haysaa waa maxay halkeedakiinsa soomaaliya inta kale laakiin firaash ugu badsan waxay ahayd qarbiintu waxay ku tilmaamaan inaad tahay tug inaad tahay maxay to warlord inaad tahay rabshaawi actually waa la wada joogay waxaa joogay b b c da waxaa joogay l b c da n b c da jabanis ayaa jo- cid walba Marka- marka ma noo sheegi karsaa idka runtii way id ma sida qarbiintu sheegayana waa tug iyo warlord isku jira mise id kale ayaa jira oo kaa ka duwan markaa actually su-aashii waxaa waa lasoo wada daayay su-aasha ugu important taasay ahayd marka dee muxuu yidhi isagu markaa uu ku jawaabay ha ha wuu ku jawaabay anugu miihi maxay to warlock manihi nintuna xorku inaan boobo inaan tuugna miihi anu nin soomaaliyeed baan ahay xorriyadda dalkaygaan u dagaalamaya horena waan u soo dagaalamay iminka lafteedana waan u dagaalamaya laakiin de dadka kale waxaan leedahay ma jirto waxaan bay ii sheegayaan waa been waan gartay n runtii n maxamed ku kala bogan kari mayno n waraysi quraata n maanta se intaasaanu ku joojin doonaa iyadoo taxano ino- inoo noqon doono n waraysiyadu ay inoo noqon doonaan n dhegeystayaal halkaad ka dhegeysanayseen waa qurbajoog dot com intaanu dib hawada ugu kulmi doonana waa cabdulqaadir xuseen oo idinle sidaa iyo nabadgelyo